Munaasabaddan ayaa ahayd mid lagu daahfurayay dib u ballaarin lagu sameeyay xarunta hal-abuurka iyo tiknoolajiyada ee Jaamacadda SIMAD waxaa munaasabadda goobjoog ahaa Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, xildhibaano, aqoon-yahano iyo madaxda shirkadaha. Gudoomiyaha Jaamacadda SIMAD Daahir Xasan Carab ayaa ka warramayay ahmiyadda xaruntan.
laga bilaabo sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxay jaamacaddu ay rabtaa inay hirgeliso program kasta oo jaamacaddu ay bixinayso inuu noqdo program practicadiisana wata kuliyad walba iyo department kasta iyo takhasus kastaba saas loo yeelo ujeedaduna ay tahay ardayda jaamacadda ka soo baxda inaysan wasiir faarax iyo xildhibaan odawaa aysan dhihin shaqo noo raadi oo ay noqdaan kuwa ayaga loo baahan yahay Qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay madasha ayaa jaamacadda ku ammaanay dadaalka ay waddo.
oo wax weyn iyo hal abuur iyo waxyaabo cusub oo maxaan ku dhahday ardayda iyo dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan ee qiimo weyn ugu fadhiya jaamacadda iyo dadkeeduna ay ku ammaanan yihiin ee weeyaan marka mashruucan ee, iyo fikraddiisii iyo geedigii uu soo galay iyo maanta meesha uu soo gaadhay ee, wax aada iyo aada jaamacadda aan ugu mahadcelinayno ee, uguna ammaanayno madaxdeeda weeyaan
dadka takhasusaadka aad kula tali tagtood u sheegi tagto takhasusaad waxaa jira hadda sidaas aan sheegay freeya ama kuwo free ku dhow muddo ardada waxaan ku baryaynaa statistics iyo planning dhigta waa mustaqbalka dalka meesha u socdee muddo ardada waxaa lagu baryayo looga dhigta sharciga haddaa lasoo fahmay sharciga qoyska iyo qofku iyo shirkadda iyo dowladda intaba sharci kama maaranto dudaayay markii la arkaa maalin wixii suuq sii yeesheen laakiin waayahan dambe oo dhan yani hadda shirka waxaa la tagaa soo maaha shirkad haddii la samay tago waxaa lagaga baahan yahay article of associationsk hal abuurka noocaan ah iyo in ma aragtay lagu soo kordhiyo een, ah, soomaaliya gaar ahaan jaamacadaha ay hogaamiyaan hal abuur oo noocaan oo kale ah oo lab oo technologiga ah een, ah, ayaa ah waxaan isleenahay soomaaliya waxbay ka bedeli kartaa wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa tilmaamay in ardayda soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa dhigta jaamacadda ay xaruntan wax badan ka baran karaan waxaan si gaara u xuseeyaa eh, jamciyat alcawn almubaashir oo runtii ku dhiiratay waqti aada u adag oo aada iyo aada duruufteeda u adag tahay inay dadka soomaaliyeed intay ka shaqayso ay awooddooda soo saarto oy kartidooda soo saarto oo maskaxdooda ay ka shaqaysiiyaan sidoo kaleeto alhay-a alkhayriya alislaamiya alcaalamiya oo iyaguna eh, runtii dadaal weyn eh, mashruucan iyo kuwo lamid a ku bixiyey xaruntan ayaa marka agabkeeda loo dhammaystiro wax badan ka tari doonta baahida hal abuur ee dhallinyarada soomaaliyeed kuwa oo marka ay jaamacadaha dhammeeyaan noqda kuwo shaqo la-aan ah